golaha guud ee qaramada midoobe iyo hay-adda waxbarashada sayniska iyo dhaqanka ee qaramada midoobe ee unesco ayaa sanadkii kun iyo sagaal boqol saddex iyo sagaashankii meelmariyey in sanad kasta saddexda bisha meeyi oo maanta ku beegan dunida laga xuso maalinta caalamiga ah ee xorriyadda saxaafadda adduunka maalintan ayaa lagu sharfaa saxafiyiinta islamarkaana lagu muujiyaa doorka warbaahintu ku leedahay horumarka waara iyo ilaalinta xuquuqda aadanaha aas-aasiga u ah xuska maalintan oo lagu qabto dunida oo dhan ayaa lagu soo bandhigaa halista iyo caqabadaha ay suxufiyiintu la kulmaan difaaca xuquuqda suxufiyiinta gaar ahaanna marka ay la kulmaan cabsi weerar ama cadaadis iyo kordhinta wacyiga bulshada ee ku saabsan muhiimadda warbaahinta madaxa bannaan agaasimaha wasaaradda warfaafinta hirshabeelle yaasiin axmed maxamuud ayaa ka waramaya waxyaabaha horumarka ah ay ka qabteen arrimaha saxaafadda maanta waxaan u hambalyeynayaa dhammaan wariyaasha ka howlgala deegaanada hirshabelle iyo guud ahaan wariyaasha soomaaliyeed waxaan ugu hambalyeynayaa maalinta saxaafadda adduunka oo ku aadan saddexda may maanta oo kale waxaan la wadaagayaa dhammaan wariyaasha xarumaha saxaafadda warbaahinada madaxa bannaan ururada ay ku midaysan yihiin suxufiyiinta soomaaliyeed gaar ahaan kuwa ka howlgala deegaanada hirshabelle sidaad ka warqabtaan dastuurka dowladda hirshabelle iyo kan dastuurka kumeel gaarka ee dalka dhammaantood waxay xusayaan ilaalinta xorriyadda hadalka iyo saxafiyiinta sidaas darteed anagu ka wasaarad ahaan waxaa naga go-an ilaalinta madax banaanida iyo xorriyadda saxaafadda xorriyatul qowlka iyo in warbaahinada hirshabelle helaan madax banaani ay si xornimo ah nabad ah nabadgelyo ku jirto ay ugu adeegaan bulshada soomaaliyeed oo idin waa waa qorshayaal badan iyo iyo sharciyo badanba waa noo degsan yihiin oo waa waa diyaarinay sidaad ka warqabtan had iyo jeer waad aragtay in wariyaashu had iyo jeer aan ku dadaalno sidii loo tayeelaha xirfadooda wariyaasha deegaanada hirshabelle ay noqon lahaayeen wariyaal ka dhex muuqda sumcad ku leh bulshada soomaaliyeed dhexdeeda tafatiraha idaacadda beerlule cabdiqaadir cumar ibraahim ayaa sheegay in ka idaacad ahaan ay wax badan ka qabteen horumarinta bulshada ayna sii wadi doonaan runtii maanta waa maalin weyn ka wariyaal ahaan ama ka warbaahin ahaan maalinta xorriyadda saxaafadda adduunka waa maalin ugu weyn bahda saxaafadda guud ahaanna ku weyn ka idaacad ahaan annaga wax badan ayaan markaasi ka qabanay horumarinta arrimaha bulshada sidoo kale waxaan diiradda saarnay in bulshadu ay helaan wacyigelino kala duwan oo si xora iyagana u hadlaan waxaa jira dad badan oo aan garab ku siinay iyagoo xaalado nololxumo ku jiro in aan barnaamijyo iyo warbixino ka sameynay oo aan bulshadu u gudbinay dad muxsiniin ah oo dalka dibaddiisa iyo gudaha dalkaba jooga ay gurmad u sameeyeen sidoo kale warbaahinta beerlula waxay wax badan bulshada ugu gudbisay horumarka ka jira magaalada iyadoo markaasi marka ka beerlula ahaan waxyaabo kala duwan oo horumarka ku saabsan ayaan bulshada u gudbinaa oo aan isleenahay bulshada wax badan ay u tareysaa in aan markaasi sii wadno wacyigelinadii kala duwanaa ee aan horey u sameyn jirnay sidoo kale way inoo qorsheysan tahay qaar ka mid a bulshada beledweyne ayaa sheegay inay door muhiima uga jiraan ilaalinta sharafta iyo ammaanka wariyaasha iyo warbaahintooda intaba
bulshada waxay door muhiim ah ka ciyaari karaan ilaalinta iyo horumarinta amniga wariyaasha iyadoo maaragtay ay isu kaashanayaan si maaragtay horumar waara loo hela bulshada waa inay si wanaagsan u fahmaan doorka suxufiyiinta ku leeyihiin horumarka iyo wacyigelinta si loo hela xoga dhammaystiran iyo xoga sugan markii aad la shaqayso warbaahinta waa inay la shaqeeyaan suxufiyiinta oo ay buuxiyaan xog sax ah taageero iyo ilaalinta marka ay sugaan wararka badqabka ee wariyaasha waxaa mataqaana ay bulshada kaga qeyb qaadan kartaa horta bulshada waxaawaaye amniga wariyaasha ma sugi karto laakiin waxay kaga qeyb qaadan kartaa inay xogtii la wadaagto macluumaadka iyo waxyaabaha ay la wadaagaan ee markaas suxufigu ama wariyaha u baahan yahay inay la wadaagaan warbaahinta iyo saxafiyiinta ka howlgala goobaha culaadaha ayaa inta badan la kulma dil dhaawac xarig iyo jirdil iyadoo tan iyo bishii janaayo ee sanadkan la dilay shan iyo toban saxafi waxaana intooda badan ay ku dhinteen magaalada khaza halka sanadkii laba kun afar iyo labaatan la dilay in ka badan boqol laba iyo labaatan saxafi sida laga soo xigtay ururada u dooda saxafiyiinta ee c b j iyo weliba i f j